galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab arbacaha bisha diseembarna waa lix iyo labaatan sanadka laba kun sideed iyo toban saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo washingtonna waa siddeed diyaaroornimo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban efemyada magaalooyinka qaar iyo sidoo kale bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxay idinla socodsiinayaan anigoa jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan garabey daanduray
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah kulan tacsi ah oo loogu ducaynayey weriye cawil daahir salaad oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxyadii sabtidii oo muqdisho loogu qabtay maanta meesha aan rabno waa kelimadda cawil uu sheegayo ah qof kastoo soomaali in loo baahan yahay qof kastoo soomaaliya qaranku waa u baahan yahay goob kasta oo wax ka geli karo dadka soomaalida waxa ay sameeyeen in qof la arko uu ku dhiro ilayn ka badbaadiba mayse haddii aad gurigaaga joogtana qarx waa kugu imaana haddaad jidka maraysana waa kugu imaana haddaad dawlad tahayna way ku rabaan haddaad dadweyne tahayna way ku maagayaan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha
waxaa ka mid a ereyga qof oo tilmaama ruux keli ah oo aadanaha ka tirsan sidaas awgeed in erayga dad la raaciyo baahi loo qabaa ma jirto saa in qofi dad yahay cid waliba ogsoonin sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan amni darrada muqdisho
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida canug yar oo kale oo reer guatemala ayaa ku dhintay xabsi ay leeyihiin ciidamada ilaalada xadka maraykanka iyo mexico filipe gomes alonso oo ah sideed jir ayaa dhintay sakhdii dhexe ee habeenkii ciidda masiixiyiinta markaas oo ahayd isla maalinkii la aasay gabar yar oo toddoba jira oo iyadoona lagu aasay tuuladeeda guatemala ku tiil saraakiisha ciidamada maraykanka ilaalada xadka ayaa sheegay in intii lagu hayay wiilka iyo aabihiisa augustin gomes xabsiga ay wiilka yari la soo diristay xanuun daran dhakhaatiirta cisbitaalka alamagordo ee gobolka new mexico ayaa wiilka yar ka helay qabow iyo qandho waxayna u qoreen dawooyin cisbitaalkana waa laga soo fasaxay balse filipe ayaa aad u darsaday sakhdii dhexe isniinta isagoo matag la soo booday markaas oo lala cararay cisbitaalka mar kale waxyar kadibna goobta ayuu ku dhintay sida ay dhakhaatiir sheegeen ilaayo hadda lama shaacinin waxa sabay gerida wiilkaasi yar
roob aada u xoogan ayaa waxa uu caqabad ku yahay dadaalada la doonayo in gargaar lagu gaarsiiyo dadka dhulka fogfog ee jasiiradaha ku yaala galbeedka dalkaasi indonesiya oo toddobaadkii lasoo dhaafay duufaani ay ku dhufatay ayna ku dishay afar boqol iyo sagaal iyo labaatan qof roobkaasi ayaa waxa uu gooyey jidadkii ay mari lahaayeen gargaarka iyo qalab culus taasi oo keentay in duyuradaha qumaatiga u kaca ay gargaarka ay gaarsiiyaan dadkaasi islamarkaasina soo daadgureeyaan duufaantaasi ayaa waxa ay dhalisay inay qaraxdo buurta anakarakato oo ku taala sunde straits oo u dhexaysa java iyo sumatra ugu yaraan kun iyo shan boqol oo qof ayaa ku dhaawacmay masiibadaasi iyadoo la-yahay boqol iyo konton qof halka kumanaan kalena ay barakaceen mas-uuliyiinta ayaa waxa ay ka codsadeen dadka inay ka fogaadaan dhulka xeebta ah iyadaoo laga yaabo in mawjado kale oo dhibaato geysan kara ay isu rugmadaan wakaaladda wararka suuriya ee sana loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in habka difaaca gantaalada dalkaasi uu iska caabiyey gantaal lagu soo weeraray meel ku dhow magaalada caasimadda ee dimashik sida ay sheegtay sana saddex askari oo suuriyaan ah ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi oo diyaaradaha dagaalka israel ay ku qaadeen bakhaar rasaasta lagu keydiyo warbaahinta dalka lebanon ayaa ku warantay in diyaaradaha dagaalka israel ay dul mareen hawada waddankaas si ay weerarka ugu geystaan syriya israel ayaa marar badan weerar ku qaaday syriya iyada oo beegsanaysa ciidamada iiraan oo waddankaasi ku sugan israel ayaa ku eedeynaysa iiraan inay syriya ka dhiganayso saldhig milatari taasoo halis gelin karaysa ammaanka israel weerarka israel ayaa yimid maalmo uun kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu shaaca ka qaaday in ciidamada maraykanka ay ka soo bixi doonaan syriya
qareen caan oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa maanta arbaca la horgeynayay maxkamad dalkaasi shiinaha iyadoo lagu eedeynayo fal qarandumisaa wang qwanzhang ayaa waxa uu ka mid ahaa qareenno iyo dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo lagu xirxiray ololihii dowladda ee xukumo quuninta mucaaradka oo bilowday bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii boliis badan ayaa waxaa la geeyey maxkamadda ay ka bilaabanayso dhegeysiga dacwadda qareenka wang shang horteeda ee magaalada waqooyiga ku taala ee janchin wariyaal iyo diblomaasiyiin ka kala tirsan maraykanka iyo dalalka reer galbeedka ayaa loo sheegay in dhegeysiga dacwadda aanay u furayn dadweynaha iyadoo loo diiday inay gudaha u galaan maxkamadda
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno maalinkii sabtida aynu soo dhaafnay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo ay ku dhinteen dad ka badan soddon qof dhowr iyo konton kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadaas dadka ku dhintay waxaa ka mid ah allah u naxariistay weriye cawlil daahir salaad oo ka mid ah wariyaashii ugu magac dheeraha wariyaasha soomaalida maanta waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay kulan tacsiya oo lagu duceynayay weriye cawlil daahir salaad cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray kulanku wuxuu ahaa mid duco ah waxaa goobjoog ka ahaa bulshada qaybaheeda kala duwan xubna ka socda labada gole ee dowladda dhammaan dadka yaqaana cawil daahir waxay ku sifeeyeen bulsha caawiye wadani iyo geesi aan baqin shukri maxamed afrax waxay ka mid ahayd suxufiyiintii ugu horreeyey ka soo shaqeeyay warbaahintii dowladda dhexe cawil waxay baratay xilli uu ku soo biray reediyo muqdisho siday u sheegtay v o a cawil aniga raadiyo muqdisho intaan burbur ku dhicin baan iskala shaqaynay dadkii laba sano camal iga dambeeyuu ahaa oo markaan aniga joogay laba sano ka bacdi soo galay laakiin barnaamijyo aan isla qabanay baa jiray hadda waxaa ku jira sida aan haddaaya sheegaya facebookyada barnaamij sheeko gaaban la dhihi jiray oo aniga iyo cabdiraxmaan dagaal wiil la dhihi jiray allah u naxariistee aan qaybta koowaad matalaynay oo asaga uu xiriiryo ka ahaa isagoo sheekada waday shaqooyinkaas raadi muqdisho waana soo dhex mareen barnaamijyo kala duwan aan kulley qabanayna laakiin kolliigiiskeenniyuu ahaa keligiisna maaha inta naga baxday hadda waxaa moodaa dadkii cawkaan joogay tacsidiisii waxaan joogay terra waxaan joogay ninka la yidhaahdo xasan kuuriya waxaan adigeeriyo xanuun badan dadkeeni xilligaas hadda kuwii hore u dhintay maahan oo dagaalada ehligaa ku dhintay hadda dadka inta soo gaaray dhowrkaas hadda cawila ugu dambeeyo dadkeeniishiil xasan shiil waxa uu cawil daahir barta sideetameeyadii waxayna ka soo wada shaqeeyeen reediyo muqdisho wargeyse maxal iyo muqdisho ka soo baxaya sagaashameeyadii iyo aasaaskii idaacaddii hoon afriig
cawil daahir salaad muddadii aan isbaranay sideetamaadkii bay kasoo bilaabanaysay sagaashameeyadiina waxaanu ka wada shaqaynaynay saxaafaddii horteeda ee wargeysyadu ay ka mid ahaaye wargeyskiis towfiiq ayuu cawil samayn jiray sidoo kale wargeyso kale oo qaran ay ka mid ahayd wax ku qori jiray cawil waxa uu ahaa shaksi runtii dabeecaddiisu aada u fiican tahay dadaal badan karti leh oo hal abuurkiisu aada u fiican yahay waxa uu ahaa shaksi runtii marka aada isbarataan qofka ay dhibaato ku dhacdo marka waa ku u gargaari jiray sidoo kalena lahaa in uu ku taageero qofkaas dhiirigelin cawl shaksi wuxuu ahaa ee soomaaliyeed ma ahayn shaksi qabiil cabdulaahi horse agaasimaha tv-ga universal ee bariga afrika wuxuu ka mid ahaa saaxiibada ugu dhowaa cawil daahir wuxuu u sharaxay v o a aqoonta cawil uu lahaa cawil daahir waxaan isnaqaanaa muddo ka badan soddon sano cawil maalinta aan baranayay ilaa hadda wuxuu ahaa shaksi jecel dadka inuu isku wado wuxuu ahaa shaksi jecel in dalkaanu hagaago wuxuu ahaa shaksi jecel in maatida ama dadka danyarta ah la taageero wuxuu ahaa qaf ku dadaala in dadkoo dhan ay isla jiraan markaan dib waxyar uga noqdo wariyaashii waaweynaa wuxuu ka mid ahaa radio muqdisho ee burburka kadib markii la istaajiyey hoon afriig daraada waxay dalka ka maqnaa aniga waxaa iiga sheekeynaa axmed cabdisalaan oo yidhi wuxuu noo ahaa lafdhabar anigana meeshaan jooga ayaan kala socda soomaaliya in badan ay ku taqaanaa barnaamijyada uu ka samayn jiray hoon afriq markii loo baxo dhinaca saxaafadda cawilka sukowna wahaa saxafi dhanka kale wuxuu ahaa abwaan wax uriya sida uu sharaxayo abwaan maxamed xasan barrow annagu bahdeenno bahda saxaafadda keliyaha kama tirsanayna bahda fanaaniinta soomaaliyeed ayuu xubin ka ahaa oo suugaanta soomaaliyeed heese badan oo wadani wadani wadaniyadda ah ayuu tiriyey annagu ku luqaynay oo diinta aan wax u dhimayn cawil daahir ayaa dalka dib ugu soo laabtay xilli adag wuxuuna wakhtigaasi ku dadaalay sidii la iskuu soo dhoweyn lahaa dowladdii kumeelgaarka ahayd iyo bulshada soomaalida gaar ahaan muqdisho xilligaa dagaal ay ka socdeen sida uu fiyooda u sharaxay cabdulaahi khirsi ceebtan liiday hadda aa arkaysaa maxaa la dhahaa ii sheeg maanta camiran qaf joogtay ma laha waa yaallaa filimkii waxaa laga heli karaa meel kasto xeebta liidaan waxaan geynay ra-iisul wasaarihii hore ninka ahaa cabdiweli gaas tarsan oo guddoomiyaha gobolka ahaa rag badan oo wasiiraha injineerii sugaano markaas inuu wasiir aan jeclahay aa markaa nala joogay axmed aqshiid rag badan aan meesha nala joogay maalintii ku xigta waxaan tagnay suuqa bakaaro aan geynay cabdiweli gaas oo ogtihiin xilligaas waa laba kun koob iyo tobanka markan ka hadlay yaan suuqa bakaaraha geynay uu ka soo dukaamisa annagoo rabno markaas yacni in layskula dhowaado dowladda iyo shacabka inay isu dhowaadaan laga baxo wax lagu jiro initiative-kan casaa lahaa anigu waa caawinay asaan caawinaya encouragement-gana waxaa iska lahaa caawin shukri afrax ayaa u sheegtay v o a in cawil uu ka soo laabtay dal nabada uu ku noolaan karay balse uu dareensanay ahmiyadda dalkiisa uu leeyahay xaqiiqada soo celisaa waxay tahay qalbigayaga aniga iyo asaga iyo kuwo badan oo nala mida waxaa ku sawiran soomaaliyadii aan naqaanay soomaaliyadii annagoo dhallinyaraha aan ku shaqaynay saxaafaddii annagoo dhallinyaraha aan magaca ku helnay saxaafaddii soomaali weyn aynugu jeclayd taas inuu kore u qaado oo dadka waxa uu dheeryahay uu u sheego buu u soo noqday wuuna ku dhintay waana wax farxad le waayo ma noolaanayn adduunka ma joogayno laakiin intuu sariirtiisa ku dhiman lahaa isagoo aan la xusin maanta waad arkaysa inta dhowrka boqole kasoo qayb gashay boqolaal kale adduunka daafihiisa ku qabatay inay ka sheekeeyaan shakhsiyadiisa ajarkiisiina wuu leeyahay magac fiicanna wuu ku dhintay allah u naxariisto muuqaal uu duuba cawil daahirka hor intausan geeriyoon oo aada loogu baahiye baraha bulshada wuxuu ku sheegay in dadka soomaalidu ay muhiim tahay inay u istaagaan dalkooda bila cawil waa curadka cawil daahir wuxuu kulanka ducadee maanta uu si kooban kaga hadlay waxyaabihii ugu dambeeyey dhex maray isaga iyo aabihii ka hor intuusan geeriyoon runaantii aabihii habeenka u dambeysay oo isubaaca waxay ahayd habeenka oo subaxdoo dhinta habeenkeeda oo wuxuu igu dhahay jaamacadda mastarka waxaa ku dhiman sideed bilood ee hadda sii qorsheyso waxbar waxaa ka shaqey lahayd sidee jeceshaa ina u shaqaysid markaasaa waxaa dhahe waxa uu waxyaabihii ugu badnaay waxaa ka mid wax mar walba wuxuu iga caawi jiray jaamacadda asaamentiyada maadada ugu dambeysay aabahey u dira waxay ahayd maado la dhaho decision making problem and solving problem aa ka diyaariyey united saga ireland oo liiga dira jaamacadda east london university hadalka dh hadalka oo aabahey mar walba oo hadalka soomaalida u tagay oo qof walba soomaaliya oo oo neefsanaya soomaaliya u baahan maalintuu dhahay ay hadalkaas oo iisoo dira anigana waxaa ku dhahay dhalintaan naga hawaalday dadkooda dilaya dareenkooda lagu beeranaaye dadku waa dadkeena dalku waa dalkeena dhal inay dalkaaga dhiso daryeelka dadka waa dadnimo daacadnimaduna waa dadnimo danteennana waa dowladnimo cawil daahir salaad wuxuu ka mid ahaa kuwa u magac dheer suxufiyiinta soomaaliyeed waxaana si gaara loogu xusuustaa barnaamijkii dood wadaag oo ka bixi jira tv-ga universal cawil wuxuu ku noolaa waddanka ingiriiska wuxuuse si joogtaa ugu soo laaban jiray magaalada muqdisho inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun cabdulqaadir okey v o a muqdisho dadkii dhibaatadu ay ka soo gaartay qaraxaasi uu cawil daahir salaad uu ku nafaayay waxaa ka mid a hooyo salaado nuur xuseen oo maqaayad ku lahayd muddo laba iyo toban sana ah taalada xaawataako oo ah halka qaraxu uu ka dhacay hooyadaasi ayaa waxay ku weysay qaraxaasi ilmaheeda aabbahood iyo walaasheed oo maqaayadda la iibinaysay iyada oo iyada iyo gabadheedana ay dhaawac ka soo gaareen saare cabdi axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay dhibaatada soo gaartay qoyskaasi garab raratada dadka ah ee haysta ganacsiga yaryar ee laamiga hareerihiisa ku yaallo waa kuwa ugu nugul ee ay saamaysa dhibaatada qaraxyada iyo miinooyinka lagu sii duugo dhulka ee jidka dacalkiisa yaalla salaado xuseen nuur xasan waa hooyo soddon iyo laba sano jir ah waxay leedahay lix carruur ah oo qayb ahaan aabbahood uu ku dhintay isla maqaayadeeda ganacsiga bishii maarso sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii markaasi oo qarax xooggan oo hoomay baabuur ah loo isticmaal lala eegtay maqaayadeeda oo ay ciidamo joogeen markaasi waxay ii sheegtay in galabkaasi uu dhintay ninkeeda cali maxamed diini oo ka tirsanaa ciidamada koofiyad guduudda ee gurmad loo yaqaano ee madaxtooyada ayadoo markaasi lix bilood oo uur ah leh islamarkaasina cunugii labaad ay u hayso ninkaasi geeriyoon doona saddex ka mida ilmaheedana aabbahood ay horay usoo kala tageen salaado waxay iiga warantay geerida ninkeeda galabkaasi iyo dhaawacii ayada gaaray macanti dhiiga iisoo uraahan dhahay waxna uma jeeday dusha maxabad iiga taalahan dhahay maxay tiri abaayo waa maxuumada dhimanayso abaayo dhiiga kaa harsaan xijaab markii oqaata abaayo xididadaada go-aanan ii tiri si ooyin iskala dhacday gabar calool jilac badan ahayd ooyinta markay igala dhacdaan dhaha farxiyo gacanta iga duub gacantii iga duubta markaas waasta waxay tiri salaado aaway odagaaga aawo abaayo ma ogiyaan dhili way kala carareen mausan cararinay tiri alidiin dhowrkaa ku taagnay abaayo ma ogiyaan dhahay meeluu ka baxa ma sheegi jirin waa is soo naqano haddaan soo naqano odagaygo sidaas u yaalo ka dacdo oo maskaxda saqultaa imaado aloo naxariista hoo fanahan dhamoo lagu sujuuda foolka dhamaa saas uu gadoomo sida dabool camal naftiyo hadda ka baxdaan u imida halkaasaan ka taabtay halbowlaha alxamdulilah rabbilcaalamiin ma nuuxsanayso sidaana u taabtay indhaha inay nafta ka baxdo waa arkay indhoo yara way engegayaan qofka markay nafta ka baxdo indhahiyan sidaa isugu qabtay afkiyan saa isugu qabtay waan iska kaa cafiyo waxaan xaq isku lahayn adduunya iyo aakhiran dhaha waa soo noqday sijaayadan kusoo dukadan korka ka saara laakiinse salaada maadaama ay tahay hooyo aanan haysanin dhaqaalo ay ku maarayso nolosha ilmaheeda kala bahda ah iyo waalidkeed oo ku tiirsanba waxa ay ku qasbanaatay inay dib ugu noqoto ganacsigeedii waddada khatarta ah ku yaalay bishan diseembar laba iyo labaatankeedii sannadkan labada kun iyo siddeed iyo tobankana sannad kadib geerida ninkeedii oo lagu dilay isla qarax goobteeda ganacsiga ka dhacay salaado ayadana ay ku dhaawacantay ayaa haddana waxaa mar kale uu qarax qabsaday isla maqaayadeeda markan waxaa ku dhintay gabar la shaqaynaysay maqaayadana u joogtay iyo gabar ee dhashay oo saddex iyo toban sano jir ah oo dhaawacyo ay soo gaareen
halkii anagoo sideena isaga joogna iska dadweynihiisi noo shaaxayaan oo waxaan ku leehay mashaariyan subaxi kala jirna mashaariyadii nala cabayo cambulaan kala jirna cambuuladii la cunahayo sida maqaaxida u camaran tahay aan waxayna u kala dhiibanayno aan waxaan ka war helnaba gaari alada sas u alalaya oo nalaf jiiro soo gala oo maqaayada san uu soo jiiray oo halka tiyaatarka usoo jiireynaayo alla gaarigan qarax miya alla gaarigan qarax miya han dhaha waana kala qaracmo wadnaha ay go-a hadaan gaariga arag gaarigiiyo askarta iskula yorshay askarta iskula qaylisa askarta haddii iskula qaylis gaari xabada tihiy gaarigii joogsa joogsala xabad lagu rida gaarigi isla durbada intuu soo jaro wuxuu kusoo jaray madaxtooyada xigtoo intuu kusoo jaro wuxuu usoo jaray tiyaatarka iyo maktabada xaawataaka bartamahoodu kusoo jaray bartamahooda hadduu kusoo jaro xabadaa la qabadsiiya xabada dii la qabadsiy usana gaarigii hore dhagaxuu ku dhifta le wuu ku dhifayaba asagana qaraxii gawdow dhahay askarta meesha joogta way ku baaday annagana qaraxi dhibaatadaasuu naga soo gaarsiiyey cunugteeda yartaa saasay ugu dhaawacanta walaasheeda jikadeeba fadhida miisiga ku fadhisa jirta gabarkaas gabar dheer oo madoobay heeday oo hilib le ilaaha unaxariis farxi ibraahim caliyaal dhihi jira sidadii u fadhiday sidii berihii ugu imaadeen halkaas halbowlahay ka galeen midna madaxay ka gashay hooyo salaada xuseen hadda waxa ay qabtaa cabsi xooggan xilligan waxay ii sheegtay in rugteedii ganacsiga aysan qalbiga siin karin maadaama dhowr jeer oo qaraxyo ay ka dhaceen dhimasho iyo dhaawacba saameyn ahaan qoyskeeda ay ku yeelatay ayada qudheedana uu dhaawac ka soo gaaray waxayse fariin u dirtay dowladda federaalk ee soomaaliya oo saygeeda uu ka tirsanaa ciidamada madaxtooyada ee koofiyad guduudda gurmadka loogu yeero markan waxay codsanaysaa in dowladda ay ka kaalmayso sidii ay u abuuran lahayd ganacsi midkan ka duwan meel saal aan kasoo saara ma aqaani ilaaha talo ku filan aniga kolley meeshaan ku ganacsanaa caradaas dowladda iskaleed oo waa taallo gabar soomaaliyeed loo dhisay xaawo taako xaawo cabdulle cismaan aadanaa loo dhisay anigana laba iyo tobankii sano intaan xanaaneeyey oo qashinka ka hago aan kilistiyaal ka waxeeyey aan intaan iska rinjeysto iska dhistaan halkaas shiraac dul saaxatay adiga teendhaa aan isaga ganacsanayay dowladeena soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay gaa- il gaara nagu fiiriyaan shalay walaalahoodan ahayn shalay gabdhihii la dhisaan ahayn maalinta ka maalintii ka dambeysa xaaskooda ahayn maalinta kasii dambeysana asgarigooda dhintay gabdhihii korinayaan ahayn agoontiisa oo dhexda u xiriiray oo waxaan ku leehay ilmahooda muujinayeen kolley waa ilmo wiil qaran ka tegay keliya maaha in salaado ninkeeda iyo walaasheed laba sano isku xigta ay ku weyday qaraxyada lala eegtay maqaayadeeda ayada iyo gabadheedana ay ku wada dhaawacmeen ee sidoo kaleeto waxa ay la nooshahay argagaxa iyo cabsida ay ka qaaday dad fara badan oo markii hore maqaayadeeda ka cunteynaya hase yeeshee daqiiqado gudahood dhimasho aad u fara badan iyo dhaawacyaba isugu jiray sida salaadoo kale qoysas badan ayaa waxa ay ku waayeen dadkoodii ay jeclaayeen qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho intooda ay ka dhintaan wax ka badan hal qof laba qof amaba saddex gaar ahaana kuwa garab raratada ah ee maqaayadaha dabakaayooyinka kuwa biyaha gado gabdhaha jaadka gada iyo kuwa kale ganacsiga yaryar ay ku waayaan dadkooda intooda badanna qoysaska ay ka dhintaan sheekooyinkoodu waa kuwo xanuun badan kana walwal murugo iyo saameyn badan dadka sida caadiga waxyeelada ay u soo gaarto ayagoo socda warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay zahra cabdi axmed qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee muqdisho ka dhaca waa kuwo soo noqnoqda mararka qaar waxayna dhibaato fara badan ka soo gaarta dadka rayidka waxaana dabcan dhibaatooyinkaas ay salka ku hayaan amni darrada ka jirta magaalada muqdisho wariyaha v o a seenab abuukar maxamed ayaa warbixintan ku eegeysa xaaladaha amniga iyo khataraha ku xeeran ee muqdisho sida wax loogu qaban karayo
inkasta oo dowladda ay dhowr jeer isbedelo ku samaysay hay-adaha amniga haddana weli kuma guuleysan inay xaqiijiso amniga caasimada muqdisho oo dhibaato badan ay ka jirto qaraxyadii ugu dambeeyey ee dhacay sabdidii ayaa ka kala dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka oo aada ugu dhow madaxtooyada ee fagaaraha daljirka daahsoon kuwaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo aad loo adkaynayo amniga iyo isu socodka gaadiidka ee muqdisho gaar ahaan meelaha ay ku yaalaan xarumaha dowladda ee aadka loo ilaaliyo haddana dadka ayaa isweydiinaya sida ay suurtagal ku noqotay in meelaha halbowlaha u ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay qaraxyadu ka dhacaan daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda sidoo kalena ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in uu jiro walaac badan oo dhanka amniga ah islamarkaana ay dowladdu ku guuldaraysatay in ay wax ka qabato qaraxyadii hore ama amni daradii hore oo dhici jirtay ina dowladdu ay cashar ay ka qaadato muhiimiyadu wey laakiina barteedii la taagnaado oo kii hore aana cashar laga qaadan yacni culays weyn bay leedahay waxa weeye xamar amnigeeda waxaan u malaynayaa dowladdu wax ay ka qabatay male waayo maalin kasta waxaa dhimanaya waa shacabkii soomaaliyeed qarax baa maanta dhacaya bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanahaya biri mid baa dhacaya bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanaya de waxaan u malaynayaa dowladdu ayadu xayndaab bay isku soo xirta oo iridaha dowladda soomaaliya laga soo galo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada xildhibaanada ayaga amnigooduna waa u sugan yahay baabuur xabaddu aysan karinna waa la socdaan waxa marka le-anahaya waa shacabka shacabkana dan lagama leh dowladda soomaaliya waa dowlad soomaaliyeed laakiinse xagga amniga waa ku fashilanta dayac weyn baa ka jira marka dowladdu inay iyadu dib iskugu laabato war xaggee wax ka khaldan yihiin xaggee wax ka saxna dowladda weeye inay arrintaa la timaado korneel maxamuud dhigaweel oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ay ka shaqaynayso amniga inkasta oo caqabado badan ay ku horgudboon yihiin waxaa weeyaan amnigu mar qura lama wada koobi karo wadamada qaar waad aragtay sin waxaa ka dhacaya waaweyn dhisanaa baqarax ka dhacaya lama odhan karo horta maxaa waxaana u dhace laakiinse maxaa looga gudbaabaa horta meesha taalla waxaa loo baahaya ciidamo taya oo federaaliisana oo la dhiso inay dowladdu dhisto oo isbeddel cusub la timaado wayna wadaa wayna wadaa oo waad dareemi kartaa isbedelada socda mar walba marka ciidamo in la dhiso tayaysan haddii ciidamada la dhiso agabkooda loo dhammaystiro mushaharkooda loo kordhiyo aad iyo aad bay uga bedelaysa aad iyo aad bay uga bedelaysa cabdulaahi gaafaa kaarshe waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya waxaana uu ka hadlayaa sida caqabadaha dhanka amniga ee ka jira muqdisho wax looga qaban karo ciidan aqoon tababar leh oo saraakiil aqoon leh waxbartay baa la rabaa dalka in lagu dejiyo oo ay waardiyo ka qabtaan oo meelaha laga imaan karo la fariisiyo la geeyo ciidamada wadooyin muqdisho haddii la xiro muqdisho kama badna laba boqol oo wado kama badna muqdisho inta soo gasha inta kale waa bad wey labadaa boqol oo wado haddii ciidan la dhigo qaruxun waa joogsma imaanayo gudaha waxa ka socdana waa la dhammaystiraya waa la qabanaya ciidan baa la gelinaya wixii gudaha gacan birahay rabtaa gacan birahay rabtaa xamar ma rabto cayaar cayaar iyo dowlad iyo madaxweyne iyo waxaa ma rabto gacan birahay rabtaa ama ajnabi ha ku dhufto ama ciidamo soomaaliyeed oo laysu keenay oo inta la tababaray la baray aqoonta qofku wax u baarayo ama qofka soomaaliga u wajahayo qofka dil la odhan mahay laakiin hubkaa wuu inuu ka dhigaa isagoo nool qofkii mahdi maxamuud faarax oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa dhankiisa ka hadlaya sida looga gudbi karo nabadgelyo darada ka jirta gobolka banaadir waxba ma bedeli karaan nin meel laga bedelay oo ninkaana keenay maxaa jira waxa weeye hawshii meeshii bay yani ka socotaa oo maxaanku irahdaa hamsa kurnasan la bedelo waxa bedeli karaa sistamka qaabka xujiraan wax laga bedelo oo aan ku sheegayay dhaqaale fiican loo helo xagga ciidamada maxaanku irahdaa dadweynahana fahantiisa oo la shaqogeliyo degmooyinka waxyaal badan baa yani hawshaan u baahan tahay in wax laga qabto
injineer axmed dey maxamed muuse oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa rumaysan in amniga uu yahay mas-uuliyad guud oo saaran dowladda iyo shacabka loona baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan ta gobolka banaadirta haysata waxaa weeye in dadkii arrintan aqoonta u lahaa la ysugu keeno dhammaan miis ay falanqeeyaan meesha ugu dambaysa iyo meesha ugu horaysa maalinta waxaana soo bilaabmeen ilaa iyo maanta hadba heerka ay soo marayeen iyo taatiga la bedelayay iyo waxaasoo dhan in laga waxeeyo weeyaan ciddii doontaa sheegan karta laakiin ciddii doontaa ku lug lahaan karta ciddii doontaa way sheegan kartaa ciddii doontaana way ku lug lahaan kartaa hawshan iyada marka in ay dowladdu dhugmo u yeelato ummaddeedana ay dhowrato waxna laga qabto wey waxaa loo baahan yahay amniga qaybta intelligencygana waxaa loo baahan yahay dadkii hore ee soo bartay waxan ama qaybta nabadsugidda la yidhaahdo inay ka shaqaysiiyaan dadkii hore na laga daayo qaybta booliiskana dhallinyaro firfircoon oo aan balwad lahayn kulli wada huban la hubiyey islamarkaasna qaadatay tababar booliis oo ku filan oo shuruucdu ku jirto ilaahoodana aaminsan loo dhiibo gacanta loo geliyo firfircoon habeen iyo maalin ka nasanin inay heegi noqdaan saasa xalku yahay qaraxyada ayaa ku soo noqnoqday magaalada muqdisho haddana ma jiro wax isbeddel ah si kastoo ay tahay dad badan ayaa qaba in loo baahan yahay in dowladda ay u wajahdo amniga muqdisho si ka duwan sidii hore si wax looga qabto xaaladda nabadgelyo darre ee haatan ka jirta magaalada saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaarray qaybihii ka hadsanaa idaacaddeenna waxaan idinku soo maqan qodobada ay ka mid yihiin barnaamijka dhaqanka iyo dooda gaaban hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii warka ugu doorka roona
cunug kale oo reer guatemala ah ayaa ku dhintay xabsi ay leeyihiin ciidamada ilaalada xadka maraykanka iyo mexico filipe gomes alonzo oo sideed jira ayaa dhintay sakhdii dhexe habeenkii ciidda masiixiyiinta waxaana markaasi ahayd isla maalinkii la aasay gabar toddoba jir ah oo iyaduna lagu aasay tuuladeeda ku taala guatemala saraakiisha ciidamada maraykanka ee ilaalada xadka ayaa sheegay in intii lagu hayay wiilkaasi iyo aabihiisa agustin gomes xabsi ay leeyihiin ciidamada ilaalada xadka maraykanka ee mexico uu wiilkaasi yari la soo dirsay xaalad xanuun daran dhakhaatiirta cisbitaalka ayaa ee gobolka new mexico wiilka la geeyey ayaa sheegay in laga helay qabow iyo qandho daran dabadeedna ay u qoreen dawooyin markaasina cisbitaalka laga soo daayay balse filipe ayaa aada u darsaday sakhdii dhexe isniinta isagoo matag la soo booday markii cisbitaalka la geeyeyna meesha ayuu ku dhintay sida ay dhakhaatiir sheegeen ilaayo hadda ma cadda sababaha keenay geerida wiilkaasi yar roob si xoog le u da-aya ayaa waxa uu caqabad ku yahay dadaalada la doonayo in gargaar lagu gaarsiiyo dadka dhulka fogfog ee jasiiradaha ku yaalla galbeedka dalka indonesiya oo toddobaadkii lasoo dhaafay duufaan ay ku dhufatay kuna dishay afar boqol iyo sagaal iyo labaatan qof roobkaasi ayaa waxa uu gooyey jiridkii ay mari lahaayeen gargaarka iyo qalab culus taasi oo keentay in duuradaha qumaatiga u kaca ah ay gargaarka dadkaasi gaarsiiyaan islamarkaasina soo daadgureeyaan duufaantaasi ayaa waxa ay dhalisay in ay qarxato buurta ana karakatewa oo ku taala sunde straits oo u dhexaysa java iyo sumatra ugu yaraan kun iyo shan boqol oo qof ayaa ku dhaawacmay musiibadaasi iyada oo la la-yahay boqol iyo konton qof kumanaan kalena ay barakaceen mas-uuliyiinta ayaa waxay ka codsanayaan dadka inay isaga fogaadaan dhulka xeebta ah iyadoo laga yaabo in mawjado dhibaato geysan karaya ay isu rugmadaan
wakaalada wararka suuriya ee sana ayaa sheegtay in habka difaaca gantaalada wadankaasi uu iska caabiyey gantaal lagu soo weeraray meel ku dhow magaalada caasimadda ah ee dimashik sida ay sheegtay sana saddex askari oo suuriyaan ah ayaa lagu dhaawacay weerarka oo ay diyaaradaha dagaalka israa'el ay ku qaadeen bakhaar rasaasta lagu keydiyo warbaahinta dalka lebanon ayaa ku warantay in diyaaradaha dagaalka israa'el ay dul mareen hawada wadankaasi si ay weerarka ugu qaadaan syriya
qareen caan ah oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa maanta oo arbacaa la horgeynaya maxkamad ku taala dalkaasi shiinaha iyadoo lagu eedeynayo fal qarandumise wang qwanzhang ayaa waxa uu ka mid ahaa qareeno iyo dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo lagu xirxiray ololihii dowladda ee xukumo quulinta mucaaradka oo bilowday bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii boliis badan ayaa waxaa la dhigay maxkamadda horteeda oo ay ka bilaabanayso dhegeysiga dacwadda qareenka wanzhang ee magaalada waqooyiga ku taala ee tishian
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasaad ka dhegeysaneyseen waa v o a markan kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xasan kaafi qoyste ayaa muqdisho ka soo diyaariyey
sidaynu ogsoonnahay in muddo ah ayuu soo jiitamayey khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka galmudug waxaana taasi ay keentay in xukuumaddii iyo baarlamankiiba ay laba garab u kala jabaan kuwaasoo xarumana ka kala dhigtay magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado waxaana khilaafka ka dhex oogan maamulka galmudug uu sababay inay fadhiid noqdaan howlihii dowlad goboleedkaasi haddaba xilligan qaabkee ugu habboon ee lagu xallin karaa khilaafka hareeyey maamulkaasi waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya suldaan maxamed khaliif iyo suldaan cabdicasiis cumar daad beyle oo labadaba ka tirsan waxgaradka ka soo jeeda deegaanada galmudug waxaana hadalka ku horeynaya suldaan maxamed khaliif bismillahi raxmaan raxiim aad baan kuugu mahadcelinayaa meesha la yidhaha galmudug waxay la mid tahay gobolada kaleeto maamulgoboleed kale soo jira maamul kastana muxuu ahaa khilaafkiisa isagaa xalista ama muxuu ahaa dowladda federaalka ayaa xal u raadisa wasaaradda arrimaha gudaha marka waxaan rajaynayaa inay haddii oo ay dadku daacad u noqdaan inay heshiiyaan inay heshiin karaan dowladduna ay gacan siinayso sidaas waaye dowladda heshiisiinaysa ayadaana muxuu ahaa xaq u leh inay heshiisiiso dowladdan dowladihii hore hore u jiri jiray way ka duwan tahay waa dowlad muxuu ahaa dimuqraadiyad iyo muxuu ahaa ummadda inay wax u qaybiso daacad u ah marka waxaan isleeyahay dowladda hadday u faraqaado dowladda ayaa ku filan heshiiska haye suldaan bayle galmudug waxaa heshiisiin kara sharcigaa heshiisiin kara dastuur bay leedahay odayaashii dhaqanka oo milkiilayaasha ahaa oo galmudug dhistay oo nool oo jooga oo anu aan kamid ahay baa jooga odayaashaasi waxay u sameeyeen ergaa la sameeyey dastuur baa la sameeyey baarlamaan bay doorteen gudoomiye baarlamaan bay dhiseen waxay dhiseen madaxweyne sharcigaas buuggaas dadka xukumay leedahay sharcigaas oo lagu xukumo lagu maamulo wixii khilaafoo ka dhacana waxaa heshiisiin kara hanti nin dhaqan lagama dhowr odayaashii dhisay bay heshiisiin kara dowlad iyo igad iyo international iyo meel kaleeta shaqo kuma xarga caraabo ninkii xirnay baa fura waxaa dhisi heshiisiin kara dadka milkiilayaasha oo shala dhistay oo odayaasheediya oo la agmariyey waa gartay maxamed khaliif adiga waxaad tiri dowladda heshiisiinaysa bal waxaad faahfaahin ka bixisaa dowladdu qaabkay u heshiisiinaysa dib u heshiisiin wasaarad la yidhaahaa jirta wasiirka arrimaha gudaha jira xukuumadda oo muxuu ahaa guddi gola oo dib u heshiisiin la u dhisan yahaa jira dib u heshiisiintu waa gogol oo dhigoo isugu yimaado taas waxaan u malaynayaa inaysan wax dhiba ulahayn muxuu ahaa kaalinta odayaashu inkastoo laga maarmi karin haddana muxuu ahaa waa ku filan yihiin maasleehay dowladdu ku filan tahay wadada loo maraya waxa weeye dariiqyada oo muxuu ahaa awalba loo mari jiray dib u heshiisiinta loo maraya waa laisu keenayaa labada garab oo muxuu ahaa kala dhisan kii xaq u lahaana la siinayaa muxuu ahaa awoodda dastuur baa jira federaalismka iyo muxuu ahaa iyo maamulada ay ku heshiiyeen federalismka wuxuu qorayaa in muxuu ahaa maamulada ay hoos yimaadaan dowladda federaalka ah dowladda federaalka ayaana xaq u leh inay dhexgasho heshiisiisa cabdicasiis cumar daad bayle odayaashiinna waxaad ka qaban kartaan xilligan oo laba garab loo kala jaban yahay maxay tahay odayaashu siyaasiyiin maaha niman jaga doona maahan niman lacag doona maahan niman siyaasad shaqo kula maahan niman shacabka wakiilka weeye waa milkiilayaashii goboladaas kow iyo toban beelood baa laysu keenay maamulkaanay dhisteen inuu horu maroo shaqeeya rabrabitaanka waasaas hadday isqabtaan maamulkiina waxay u kala dabqaadayaan ma ku kala saxayaan arrinta waaqaca arrinta runta arrinta dhabta waxaana ah dastuurka ah dastuurkii annagu aan dhisnay baan soo qaadaynaa ciddii ka leexata baa qaldan ciddii ku sheeganna waa qaadanaynaa dowladda markaan heshiisiino oo waan usoo gudbinaynaa go'aamadii waku heshiiska fuliye mar dowlad fulintay leedahay laakiin heshiisiinta iyo dhexgalka iyo xoogogaalnimada dadka milkiilaha oo dhisay baa iskale haye suldaan maxamed khaliif dowladdu waxay dowladu ku tahay inay wixii khilaaf ah oo dalka ka jira ayadoo ay u faradhuumaato oy garato meesha laga geli karo xaq bay u leedahay ayadaa laga rabaa inay keento nidaamkii heshiiska lagu gaari lahaa iyo rabitaanka shacabka shacabku waxa waaye dad ooman oo nabadu ooman haddii nabadii ay waayaanna muxuu ahaa oonkii wuxuu gaarayaa in ceelasha la kala dhaco marka waxaa dowrka ugu weyn iskale wasaaradda arrimaha gudaha marka wasaaradda arrimaha gudaha iyo muxuu ahaa madaxweyneha iyo ra-iisul wasaaraha waxay xaq u leeyihiin inay muxuu ahaa ciday rabtaan u wakiishaan oy muxuu ahaa ayagu xal ka gaaraan muxuu ahaa arrimaha maaragtay kala daadsan oo maamulka galmudug galmudugna waxay u baahan tahay in waxaa looga baahan yahay in muxuu ahaa ay u hogaansanto nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dhismo dowladeed oo ayagu ay iska leeyihiin marka aniga waxaan ku waxaan dhihi lahaa muxuu ahaa maamul maamul labada maamul isgarab jooga midka xaqa u leh muxuu ahaa hallaa ha lagu wareejiya hawshiisa ninka kaletana ha la qanciyo anitaasaan aaminsana suldaan bayle waad maqlaysaa saaxiibka horta dalku waa federaal wey maamul goboleedyo wey xukunkii waa la ballaashay dowladda federaalka fulinta iyo go'aamaday leedahay laakiin wax walbaba dib u heshiisiinaha iyo howlaha qabashadooda iyo gobollada ayagaa leh gobolladii gaaraan dhistay iyo odayaashii dhaqanku dhistay iyo markay dhisayeen dowladda federaalk waa joogtay gacan bay siinaysa waxooga baahdaan bay gacan ku siinaysa maantana waa sidii dowladda jidkii dib u heshiisiinta loo mara kaalintii dowladda ku abbaaray dowladdu ma marinin dowladdu inay odayaasha u yeerto inay mandate siiso inay tiraahdo go-aan keena baa laga rabay mana ayeen ayadii baa raadsanaysa maxalle ma ku gaari karto midii meel la xibinayn ma marto waxaan ku talinaynaa marka horta galmudug annakaale milkiilayaasheedii baan nahay dowladduna waa dowladdeennii waxaan ka rabnaa dariiqa dhabta oo lagu heshiin karo oo galmudug waxay ka harta maamul goboleedyadii kale say u gaarto u higsa maalan waxaa li maanta dekad baa la dhisayo hobe la yidhaahdo dekadii oo laba maamul isu heertaagta ma la dhisi karo waa ayaandaro waa saagaa kaar waxyaalaha noocaasa u soo uruuraan waxaan dowladda kula talin uguna baaqaynaa inay gacan siiso dib u heshiisiinta galmudug inay u yeerto odayaashii afartan iyo labada nahad oo dhisoo saxadayaasha u ahaa inay fariisa ayaga inay go-aanka halkaydi keena kadibna halka fulinta dowladdu fuliso marka loo keeno hadalku meeshuu jiraa taa weeye meel kalena ma jiro xal kalena ma la heli karo haddaan taa loo marin ugu dambayntii xalku muxuu yahay aan ku horeeyo suldaan maxamed khaliif xalku wuxuu ku jiraa sidaan aan ugu arko in dowladdu awoodeeda ay muxuu ahaa ay wax ku ayadu gacanteeda ay wax ku maamusho oo dib u heshiisiinta ay muxuu ay qaybteeda u qaadato hogaamiso aniga waxaan u arkaa oday dhaqameed inuu awood uu hadda inta dadkii isugu yeero uu muxuu ahaa cadaade iyo dhuusmareeb iyo iyo muxuu ahaa dhulkaas intuu u wada maro muxuu ahaa gaalkacyay uu isugu keeno awood muxuu ahaa ay odayaashu ay leeyihiin ma aha odayaasha waxay lugooshii loo dhigo ayay muxuu ahaa wax ku go-aamin karaan dowladda iskale gogasha iyo sukeenidda iyo xal raadinta iyo kafakeridda iyo isku toosinta iyo talakabixinta intaba dowladda ree inay qaadato marka waxaan isleeyahay odayaasha wax loo dhiibo bay samayn karaan moge wax awood hadda ay gacan ku hayaan ma laha maamulkan dhib badan baa laga soo maray dhib badan baa laga soo maray maamul kasta oo muxuu ahaa dalka ka dhisanna sidaasaa dhib iyo muxuu ahaa khilaaf uga jiray wixii kale waa isxalliyeen dowladduna albay mxuu aha halka waa ka qayb qaadatay laakiin meeshan galmudug la yidhaahdo dhibaatadeedu waxay ka dhaqaaqi leedahay dadka oo muxuu ahaa dalkaas jooga oo galmudug yaan muxuu ahaa garanayn maslaxadooda meeshay jirto oo a weli qabiilkii iyo midmido ku taagtay muxuu ahaa yaa weli u muuqato waxaan kula talinayaa inay ka tanasulaan ariiqa dowladda u jeexda ay qaataan dowladnimada ayaa dal lagu gaari karaa maahe muxuu ahaa dowladii dal laga qaato haye suldaan bayle
dowladdu horta suldaan maxamed khaliif ibraahim waa mahadsan yahay dowladdu baa halinaysoo ku dheganyay dowladdu maxay u halin weyd hadda ka hor yay ku halaynaysay yay ku nacaynaysay hadday xallin weyday runta lagama leexdo dowladdu ma xallin karto xalku meeshuu jirana dowladda maaha dal federaalisma oo maamul goboleedya oo maamul walba isxalintiisa iyo dibheshiisiintiisa iyo waxqabadkiisa hoose dowladdu federaalka oo dowladda dhexe hawl koray leedahay tan waxaa iska leh maamul goboleedka iska leh waxaa iska leh odayaashii dhaqanka oo dhisaybaa iska leh inay inta go-aan soo gaaraan dowladdu waxaa leedahay facility siiso oo howlgeliso oo qarajaadka ka bixiso oo ka dhowtana go-aankooda fuliso jidka mustaqiilka oo runta kaa weeye xalku wuxuu yahay odayaashii dhaqanka oo galmudug dhisay oo milkiilayaasha in gacan lagu siiyo ayagana loo daayo maandhay la siiyo la madax banneeyo ayagu ay qabtaan waxay dowladda oga baahdaanna dowladda iyagu weydiistaan laakiin ayaga in loo daayo oo la mudo oo lala shaqeeyo baa xalku ku jira dhegaystayaal xibinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen salaadiinta kale ah maxamed khaliif iyo cabdicasiis cumar daad bayle maanta intaa ha inoo joogto
waxaa soo jeedinayay doodaasi gaaban xasan kaafi qoys halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa washington iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaana soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal dhowaan ayaa waxaa gacantayda soo galay kitaab qur-aana oo af soomaali ku laqbaysan meel ka mida gogoldhigga hore ayaa wadaadkii diyaariyey wuxuu kaga hadlayey qabaa'ilkii carbeed ee ku gacan sayray nabadgelyo ee naxariisi korkiisa ha ahaatee nebi maxamed iyo fariimihii uu eebbe ka sigay markaas buu qoray jilbo carbeed ayaa diinta islaamka ka soo horjeestay weedhaas oo lagu sheegi karo to aan hagaagsanayn jilib haddaba inta la hubo saddex macne ayuu af soomaaliga ku leeyahay macnaha koowaadi waa xubinta bowdada iyo kubka u dhexaysa oo xagasha dusheeda ku aadan kuraankurtuna ay ku jirto midka labaadi waa qaybaha uu tol waliba u kala baxo mid ahaan oo waa innaga nidhaahnaa reer hebel waa intaas oo jilib ama lafood macnaha saddexaadna waa birta qaroofan ee inta lacaafta loogu xidho ay jilaabatadu kalluunka ku dabato naxwo ahaan jilib waa magac lab oo laba alanla ah dhismo ahaanna ka kooban shibane shaqal shibane shaqal magacyada haddaba sidaas u dhisani markay wadar noqonayaan waxaa ka hara shaqalka labaad gadaalna o ayaa laga raaciyaa isla markaasna sidiisii hore ayuu laba alan le isaga ahaadaa sida garab garbo ilig ilko ereyga jilib isna kuwaas buu la xeer yahayoo jilbo ayuu ku wadaroobaa waase marka loola jeedo saddexdii macne ee aan soo sheegay midka koowaad oo ah jilibka qofka lowna waa la yidhaahdaaye dhinaca kalese waxaa jirta mar ereygaasi intuu xeerkaa jabiyo uu si kale u wadaroobo waa marka loola jeedo macnaha labaad ee ku saabsan qaybaha uu tolku ka kooban yahay markaasoo uu noqdo jilibbo sidaa darteed waxay ahayd in wadaadku qoro jilibbo carbeed ayaa diinta islaamka ka soo horjeestay ee ma ahayn inuu jilba ku sheego habeen aan sidaas u sii fogayna idaacadaha af soomaaliga ku hadla middood aniga oo dhegta ku haya ayaa waxaa la gaaray dhegaystayaasha wakhtigii loo sheegi lahaa wararkii dunida ee maantaas ugu doorka roonaa markaas buu wartabiyihii oo yarax yaqsanay inta istuudiyaha soo fadhiistay wuxuu ku bilaabay qulqulado maalmaha ka aloosnaa sohdimaha u dhexeeya dalalka koongo iyo angoola kolkaas buu yidhi askarta angoola oo la dagaalamaysa kooxa reer koonga ah dhulkoodana si aan sharci ahayn macdanta uga qota ayaa waxaa la sheegay inay dileen dhowr qof oo dad ah taasina waa qalab maxaa yeelay waxaa jira magacyada qaar aan u baahnayn in lasii qeexo oo iyagu iskood qeexid isugu filan waxaa ka mid a ereyga qof oo tilmaama ruux keli ah oo aadanaha ka tirsan sidaas awgeed in ereyga dad la raaciyo baahi loo qabaa ma jirto saa in qofi dad yahay cid waliba ogsoone waa adigoo yidhaahdo oo kale boqol halaad oo xoola ah ama boqol sabeenood oo ida ah ama boqol ceesaamood oo riye ah iyo wixii lamid ah qaladkaas lamid ah oo soomaalida qaarkeed laga maqlaana waa weedha ah kun shilin oo lacag ah maxaa yeelay wax uu shilin yahay la wada ogo ma aha wax in la sii qeexo u baahan waa tahay sida laga yaabo in dad badani dareensan yihiin waayadan waxaa soo ifbaxay ifafaale aan jiri jirin oo ah xayeysiinta daawooyinka isbitaallada farmashiyayaasha iyo takhtarada waxaa si ku celcelis ah dadweynaha loogu tirtirsiiyaa inay caafimaad u doontaan takhtar hebeloo isbitaal hebel ka howlgala kaasoo inta cilmigii ka batay cudur walba maara u haya ma hubo akhlaaq ahaan in iidhehda caynkaasi ay hagaagsan tahay iyo in soomaalida lala wadaago oo ay tahay wax dunida kalena laga yaqaan mid ay noqotaba ujeeddadaydu faraaqaynta arrintaas kuma saabsana waxbaase iska galayoo xagga af soomaaliga ayay wax iga raaceen maalin dhoweyd anigoo saqaafaya waddo ku taal bartamaha xaafadda islii ee nairobi ayaa waxaa dhagahayga ku soo dhacday iidheh af soomaali ku baxaysa oo mikrofoon cod weyn lagu tabinayo waxaa lagu xayeysiinayaa takhtar cudur walba yaqaan isla markaasna haysta qalabka bushiyada lagu baaro kii ugu dambeeyey oo aadanuhu soo saaro iidhehdu waxay ka soo baxaysaa teendho meel laga muday oo gudaheeda daawooyin jaad walbalii ay sariiran yihiin qofkii soo agmarana lagu guubaabinayo inuu qaar ka iibsado weliba iyada oo gacanta lasoo qabanayo si aanu u dhaafin gabadha haddaba iidhehda dawinaysaa waxay taxaysaa magacyada dhowr iyo toban cudur oo ku dhaca uurkujirta iyo dubka sare ee aadanaha kuwaasoo siday sheegayso uu takhtarku la tacaali yaqaan ugu dambaystana weedhaan qoonsiga leh ayay ku soo gebagabaynaysaa cudurrooyinka oo dhan waxaa lagu baarayaa kombyuutar markaas baan is idhi malaha waxay gabadhu u baahneed cid xusuusisa magacyada af soomaaligu inay leeyihiin xeedrar markay wadaroobayaan ay raacaan kuwaasoo ku xidhan ereyga cayntiisa naxwo ahaan tirada alanadiisa iyo marka hore ee uu kelida yahay shibanaha uu ku dhammaado kolka sidaan barnaamijyo sii horreeye ku soo sheegay marka magacu keli yahay cayn ahaan lab yahay hal alan ka badan uu ka kooban yahay oo uu ku dhammaado mid ka mid ah shanta shibane ee kale ah da ba na ra iyo la wuxuu ku wadaroobaa iyada oo shibanaha u dambeeya la labalaabo shaqalka gaaban ee o'na gadaal laga raaciyo sida wadaad wadaado sacab sacabo gamuun gamuuno nabar nabaro aqal aqallo cudur cudurro iyo wixii kale ee la xeer ah sidaa darteed waxay gabadhu laaxin ka nabadgeli lahayd hadday odhan lahayd cudurrada oo dhan waxaa lagu baarayaa kombyuutar maxaa yeelay cudur waa magac laboo laba adan la ah badanaana sidaas bay isaga iyo kuwa lajaadka ahiba ku wadaroobaan si kastaba ha ahatee waxaan isiri teendhada ma gashaayo gabadha caynkaas wax ma ugu sheegtaa waxba yeednaan is aqoone alla ilaha haa hase ahaatee markaan intahan qaloocsaday teendhadii galmaagay mase meesha cidiba kuma jirto mase codka baxayaa waa cajalad hore loo duubay oo maanta oo dhan iyadu iskeed isaga soo noqnoqonaysa markaas baan isaga tegay daqiiqad ama laba kadibna isla weedhii ahayd cudurrooyinka oo dhan waxaa lagu baarayaa kombyuutar ayaa dhagahayga ku soo dhacaysay markaas baan is arkay anigoo leh miskiin af soomaaliyow ma sidanba kuu dambaysay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaa dhegaysateen uu soo jeedinayey axmed faarax cali idaaja haatana dhegaystayaal waa xubintii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan maxaad loo haysaa
aad baad umahadsantahay daandureye maanta inkastoo wadamada qaar ee kubadda cagta laga ciyaaro ee sida weyn loo xiisay yurub oo kale ay yihiin dalalka qaarkii kuwo fasax ku jira oo ciidda fasaxaga ciidda masiixiga ay ku jiraan ayaa kuwo kalena waxay ciyaarayaan kulamo ka tirsan horyaaladooda zeeriyada oo kale kulan ayaa dhacay oo goor hore sii dhammaaday naadiga milan oo guul raadinaysa weli ayaa waxay la ciyaartaa naadiga fersonin waxaana ay ciyaartaas ku dhammaatay goolla'aan bareeda eber iyo eber goordhow waxaa soo gali doonaa daqiiqado kadib naadiyada fiorentina iyo barma yuventus iyo atlana bolonya iyo lazio caliri iyo genoa zamdoria kevo rome iyo saswala torino iyo embli ayaa sidoo kale dhili doonaa inter iyo napoli ayaa kulanka ugu dambeeya marka laga soo tago kulammada rome iyo saswala iyo torino iyo emboli iyo spal iyo udineza oo isku wakhti dhici doona kulamada kale ee kasii horreeya dhan waxay dhici doonaan daqiiqado kadib ilaa iyo toddoba daqiiqa kadib meelahaasi ay bilaami doonaan horyaalkaasi waxaa sida muddooyinkanba hogaaminaysay dhibco badanna ku hogaaminaysa naadiga kubadda cagta ee yuventus oo siddeed dhibcood ka sarraysa naadiga ku soo xigta ee napoli sagaal iyo afartan dhibcood ay yuventus leedahay napolina kuwa afartan dhibcood ay iska leedahay inter ayaa saddexaadda soddon iyo saddex dhibcood ay iska leedahay laziano siddeed labaatan dhibcood ayaa iska leedahay horyaalka dalka ingiriiska ayaa sidoo kale kulmo ka tirsan ay dhacayaan maanta waxaana kulanka hadda dhacaya uu yahay oo sii socdaba lixdan iyo afar daqiiqa sii maraya fulham iyo wolverhampton wonders goolla'aan bareejo ayay ciyaartu maraysaa hal saac kadib iyo dhowr daqiiqana waxaa dheeli doonaa banley everton crystal palace iyo carif naadiga manchester city oo guuldaro la kulantay toddobaadkan horyaalka marka la ciyaaray ayaa la dheeli doonta naadiga leicester city oo niyadda u dhisan chelsea ka soo badisay liverpool horyaalka hogaaminaysa waxay la ciyaari doontaa naadiga newcastle united manchester united oo iyaguna tobabarahooda iska xidhay tobabarahooda cusub solsha kulankiisu ugu horreeyey shan gool ku badiyey ayaa la dheeli doontaa naadiga harrisfield town tottenham hotspur waxay la ciyaari doontaa naadiga f c barley brighton and half albion ayaa la ciyaari doontaa naadiga arsenal chelsea oo guuldaro la kulantay toddobaadkan waxay la dhigantaa naadiga watford horyaalkaasi naadiga kubadda cagta ee liverpool ayaa hogaaminaysa oo siddeed iyo toban kulan oo ciyaarta iska leh siddeed iyo afartan dhibcood manchester city waxay iska leedahay afar iyo afartan dhibcood tottenham hotspur waxay leedahay laba iyo afartan dhibcood chelsea soddon iyo toddoba dhibcood waxa ay isku dhibco yihiin naadiga arsenal united ayaa lixaada sagaal iyo labaatan dhibcood ayay leedahay waxyaabaa ku soo kordhaa natiijooyinkaasi waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas inay joogto
mahadsani jamaal haatana bal aan dhegeystayaashan usoo qabanno codkii fanaanada maryan mursal ciise
lagu soo kororyey lagu soo kadiyey koley aniga laga kabadeeye Leigu sokorogey, leigu sokediyey, koley aniga laga kabadeeye. Cashaq bikaday waa kan, kabigu yimid waa kan, ima kadinaye. cashaq bikaday waa kan kabigu yimid waa kan ima kadinaye kol baan la naadiyey weygoosoo laba kacley
heestaasi kaafi kaldheeri iyo fanaanada maryan mursal ciise waxay gunaanad u ahayd idaacaddeenii galabnimo ibraahim xasan daanduray iyo anigoo jamaal axmed cismaan ayadin la socodsiinayay dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo dhinaca afrikada bare waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
likadeed xalayoho saanu kududayba kafiyo aniga waagii kaahee likadeed xalayoho saanu kududayba kafiyo aniga waagii kaahee kansi waa ihel waa kan kabtiyo socod waa kan waan ka qostay urde kabtiyo socod waa kan waan ka qustay ordeye kol baan la naadayey waygoo soo laba kacleyey
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. immigration.